bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadee naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku aastaysan tahay lix iyo tobanka bisha janawari sannada labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya buuraha galgale ee gobolka bari ayaa ku waramaya in halkaa dagaal uu ka dhacay kaa uu u dhexeeyay al-shabaabka halkaasi ku sugan iyo ciidamada maamulka puntland waxaana wararku ay sheegayaan in labada dhinac dagaal aada u xoogan halkaasi uu ku dhex maray ka gadaal markii fariisimo ciidamada puntland ay ku lahaayeen deegaana sidaasi kaga fogeen buuraha galgalo ay kusoo qaadeen rag ka tirsan ururka al-shabaab deegaanka ayaa lagu magacaabaa af urursha af uruurshe waxaana la sheegay in muddo saacad ka badan dagaal qaatay halkaasi uu ku dhex maray labada dhinac iyadoo dadka deegaanku ay sheegayaan inay maqlayeen daryanka madaafiicda labada dhinac ay iswedaarsanayeen ma jiraan ilaa iyo haatan warar ka madax bannaan labada dhinac oo sheegaya khasaaraha dhabta ah inkastoo saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka puntland ay sheegeen in ay ka itaal roonaadeen kooxihii weerarka kusoo qaadayna iska caabiyeen waxayna sidoo kale saraakiisha guulo ka sheegteen dagaalkii ay halkaasi kula galeen dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab walow weli aanu jirin wax war oo kasoo yeeray dhinaca kooxda al-shabaab ee ku aadan dagaalkii fariisimada ciidamada buuraha galgala ay ku lahaayeen ee puntland ay ku qaadeen deegaanada maamulka puntland ayaa waxaa muddooyinkii dambe ka jiray iskahorimaadyo u dhexeeyay shabaab iyo sidoo kale ciidamada maamulkaasi kaa oo inta badani ka dhacaya buuraha galgalo oo horey maamulkaas uu u sheegay inuu kaga saari doono dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab ee fariisiinka halkaasi ka dhigatay dhowaan ayay ahayd markii maamulka puntland ay sheegeen inay ka saareen buura waa degmada qandale ee gobolka bari rag la sheegay inay taabacsanaayeen maleeshiyaadka daacish ee ka dagaalama wadamada syriya ee ciraaqa kuwaasi oo kaloora fariisimo ka samaystay degmada qandala wixii wararaya kusoo kordha waxaad ku dhegaysan doontaan wararkeena dambe haddii allaha awoodala laga helo maamulka gobolka shabeellaha hoosena waxa uu ka hadlay tacadiyada iyo dhibaatooyinka joogtada noqday ee ciidamada midooda afrika ee amisom ay u geysanayaan dadka danyarta ee ku dhaqan gobolada ay ka ku sugan yihiin ciidamadaasi ama ay u joogaan qaabka nabad ilaalinta iyadoo gobolka shabeellaha hoose uu noqday halka ugu tacadiga badan ee ciidamadaasi ay kaga sugan yihiin soomaaliya ku dhowaad toban ruux ayay maalintii shalay ku jiirsiiyeen gaari ay wateen gaarigooda inta u dhexaysa degmada waa la foodhe ilaa iyo ceelasha biyaha waxaana la sheegay afar ka mida dadkaasi inay u geeriyoodeen dhaawacii kasoo gaaray gaariga waxaana la sheegay qaar kale haatan inay la ildaran yihiin dhaawacyada kuwaasoo lagu baxnaaninayo isbitaallo ku yaala magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa uu tilmaamay in arrintan uu la wadaagay dowladda federaalk iyo tan maamulka koonfur galbeed iyadoona uu sheegay sidoo kale guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose in arrintani lagula xisaabtami doono mas-uuliyaddeedan ay qaadi doonto amisom taas oo ay dhacaynin in keliya ay noqoto mid afka ku eg oo cambaarayn keliya ah balse ay u mudan yihiin ama ay mudan yihiin ciidamada amisom in mas-uuliyadda ay qaadaan lagulana xisaabtamo sida uu ka dhawaajiyey
dowladda federaalkaaba inaysan suurtagal ahayn lama aqbali karin shacabka soomaaliyeed sabab la-aana maalin walba dadkii la rabay inay amnigooda ilaaliyaan ayagu inay ayagu shaaga marsiyaan shaaga ku jiraan in wax la aqbali kara aysan ahayn mas-uuliyadaasna aanaysan lagula xisaabtama ay tahay saad la socotaa shabeellada hoose meelaha ay kusoo laalaabteen ay kamid tahay in maalin walba ay soo yeerto anderson baa meeshaas wax ku dishay tanad arkaysaan ay tahay shacab gaari biyana oo socdo dadka masaakiina saaran yihiin soomaaliyeed muwaadiniin soomaaliyeed ay luqta marsiyaan ay haddana aysan u istaagin aysan caawin ay ka tagaan waxa waye nasiib darro waaye arrintaas waxaan rabnaa in amisom lagula xisaabtamo oo dowladda federaalka ay dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo laiswada kaashado mas-uuliyaddaasna amisom lagula xisaabtamo si aysan mar dambe usoo laaban wixii dhacay meeshaas ka dhacana mas-uuliyaddeeda ay qaadato amisom ambaarayn keliya ma ahan tilaabaa la qaadayaa mas-uuliyaddaasna amisom waa lagula xisaabtamayaa dowladda soomaaliyeedna waxaa laga rabaa inay mas-uuliyadda amisom waxa loo egmaday ah inay amniga muwaadiniinta soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed badbaadiyaan baa isla laga rabay inay qaar ay lugtooda ku diraan iyo qaar ay dhahaan ishaeg meelaha xabada noogalasoodooda xabadii jawaabda ku diran ay dhahaan wax la aqbali kara ma ahan waxa waaye meelaan dhibaata ka jirin oo dareemi kartaa calaamada arisha biyaha iyo iyo afkooyo muqdisho dhahayso meel dhibaata ka taagneed iyo ma ahan in shacabka lagu darbdaro haddana isnu istaaginna waxaan u arkaa ulanjeedaan u arkanaa arrintaas waa in tallaabo laga qaadaa sida warfaxi soo gaartay gaabaaor soo kaafgeystay falaska carabska ku jiro si warfaxi la soo siiyey
ma ahan oo keliya dadkan tobanka ku dhowaadka ah ee ay shalay sida gardarrada amisom gawaarideeda u jiireen balse inta badan tacadiyada noocan ayaa ka dhaca qaybo badan oo ka mid a soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose iyo magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya oo ah goobaha ugu badan ee ay ku sugan yihiin ciidamada midowda afrika ee amisom kuwaasoo wax xil aan iska saarin dadka shacabka ah ee soomaaliyeed halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer saddex ka mid a kuraasta aqalka sare ee deegaanada waqooyi u matalaya dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu wadaa maanta in lagu doorto magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya kuwaasoo qayb ka noqonaya xubnaha aqalka sare xilli lagu wada maalmaha soo aadan in lasoo gabagabeeyo doorashooyinka aqalka sare iyo aqalka hoose ee gobolada waqooyi haatan ka harsan kuwaasoo qiyaas ahaan la sheegay inay gaarayaan ilaa iyo kow iyo toban kursi gudoomiyaha guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi ayaa maalin ka hor sheegay in haddii xal ay gaari waayaan beelaha kasoo jeeda gobolada waqooyi ee kuraastooda haatan ay harsan yihiin guddiga uu qaada doono go-aan deg deg ah kaasi oo lagu soo afjarayo ololaha doorashooyinka loogu talagalay xubnaha aqalka sare iyo aqalka hoose ee gobolada waqooyi saddexdan kursi ayaa la sheegay beelihii ay ka dhexeeyeen in haatan ay heshiis ku yihiin kuna heshiiyeen kuwaasoo maanta lagu wada doorashadooda in lagu soo gabagabeeyo magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya gudoomiyaha cusub ee gobolka galgaduud ee dhowaan uu magacaabay cabdikariin xuseen guuleed ayaa wax laga weydiiyey suurtagalnimada ansaxa magacaabistiisa xilli xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi oo u sheegay inuu xilkii ka tuuray madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed oo haatan ka arriminayo maamulka galmudug waxa uu sheegay in aysan saameyn isku yeela doonin sida uu ka dhawaajiyey maxamed sheekh cali cismaan oo la hadlayay warbaahinta waxa uuna sidoo kale tilmaamay in magacaabistiisa iyo sidoo kale xilka qaadista maamulkaasi xildhibaanadiisa ay ka qaadeen cabdikariin xuseen guuleed aynan waxba iska qusaynin waxa uuna sheegay faafinta marka laga reebo magacaabista inay ka horreysay khilaafka siyaasadeed ee haatan ka jira deegaanada maamulka galmudug waxaan hadda maaragtay kulamo iyo wadaxdalo iyo markaan kula jiraa dadka deegaanka kasoo jeeda ayaan rabaa waxgaradkooda iyo oqaashooda iyo siyaasiyiintooda inaan maaragtay kulamo u sameeyo sidii barnaamijkaasna iga gacan siin lahaa oo gobolka maanta samata bixin ayuu u baahan yahay loo samata bixin lahaa markaan arrimahaas dhamaysto oo maaragtay aan maaragtay aan ka gaaro muraadka aan kale ayaan ka gaaro danta aan kale aan ka gaaro waa jecela gobolkiisa deg deg ayaan ugu laabanayaa meel allaala iyo meeshii suurtagal ah in lagu shaqayn karo ayaanna ku shaqaynayaa haddii ay noqoto inaan cadaalo fadhiisto oo aan ka shaqeeyo nabadda iyo dadka horta isu keenidooda iyo horumarintoodii iyo haddii aan rusamareer toos u tagaba hadda sidii siyaasad ahaan iyo nabad amni ahaanba suurtagal ah ayaan rabaa inaan ku shaqeeyo hadii aliha aniga magacaybstiisu broses dheeray soo martay way ka horreysay qalaas ahaan xilliga madaxweynuhu uu maaragtay waraaqda aniga ugu magacaabay uu soo saaray laakiin waa adduunku waa iska wax kastaa way iman karaan xilligii faafinta ay kusoo baxday waraaqdu xilli ku dhow ayaa maaragtay muushinkan u yimid marka magaceebsteeda aniga si saxa waayo madaxweyne sharciga oo jira oo ilaa iyo hadda shaqaynaya ayaa maaragta aniga magacaabay wax saameynana ma igu yeelan karto dhanka kalena madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ayaa waxa uu ka dhawaajiyey in horaanta bisha februari ay qaadi doonaan duulaan dhinacyo badan leh kaas oo meesha lagaga saarayo dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee ka arrimiyey qaybo ka mid a deegaanada gobolka galgaduud iyo qaybo ka mida mudug oo haatan ay ku xoogan yihiin ururka al-shabaab maxamed xaashi waxa uu sheegay in howlgalkaasi uu yahay mid gebi ahaanba lagu soo gabagabaynayo kasi arriminta qaybo ka mida deegaanada galmudug ee dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab sida warbaahinta ugu sheegay xilli uu magaalada cadaada kula hadlayey
waxaan rajeynaynaa inaan mar dhow qaadi doono operethino ku saabsan la dagaalanka al-shabaab runtii ugu dambeynna bisha february aan rajeynayno inay bilowdaan operationkaas haddii la yidhaahdo ay wada afgelayaan ciidamada galmudug kuwa s n a iyo maaragtay ciidamada amisom intaba runtii waa arrin aad loogu farxo ummadda soomaaliyeed iyo maaragtay dhammaan ummadaha ummadii dadka deegaanka ku nool ee galmudug aan ugu hambalyaynayna haddii la yidhahdo
maxamed xaashi carabe madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug oo sii hadlaya dhinaca kale waxa uu baaq u diray ciidamada dowladda federaalka soomaaliya kuwa galmudug iyo sidoo kale ciidanka amisom oo uu faray inay u diyaargaroobaan duulaanka suxufiyiinta ayaa weydiiyey carabe bal waxaa hadalkan uga duwan yahay hadaladii hore ee uu sheegi jiray in duulaana ay ku qaadi doonaan deegaanada shabaab dagaalka al-shabaabku waxay u baahan tahay in la diyaargaroobo waxay u baahan tahay in maaragtay ciidamada la diyaariyo in ciidankadooda la diyaariyo in maaragtay sidaadkooda loo dhammaystiro waxyaabahaas oo dhan marka weli waxaa socda qorshihii iyo badeenkii maaragtay istiraatiijiyadii arrimaha looga shaqeyn lahaa kaasaan ka wada hadlayna waxaan filaynaa si fiican ugu warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga maqlaya waa naga intaa waxaa warka idiin soo saaray idiin akrinayay anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno warkan warka xiga sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh